فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo axad ahna waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta oo madaafiic ku garaacay xero ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho qarax ay ku waxyeeloobeen askar ka tirsan dowladda federaalka oo maanta ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho faahfaahinta qaraxaasi iyo howlgalka dhacay shabeellaha dhexe ayaad dhegaysan doontaan xildhibaanada baarlamaanka oo sheegay in dowladda federaalka ay lacago sharci daro ah ka qaadayso bulshada muqdisho ciidanka kenya oo dilal iyo afduubka geystay wajeer warbixin ayaan idiin haynaa cabdi qaybdiid oo ah dagaal ooge dhibaatooyin ka geystay soomaaliya haddana ka mid ah golaha sare ee baarlamaanka dowladda federaalka oo tilmaamay in golahoodu aanu qaban shaqooyinkii looga fadhiyey qodobadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo haddaad maqli jirtay xarakada shabaabulmujaahidiin oo xalisay qabaa'ilaad ishaystay caawa waxaan idiin hayaa sheeko taa ka duwan oo xiise gaar ah leh oo la odhan karo warbaahinta iyo dadkuba aad bay ugu cusub tahay maxay tahay sheekadaasi faahfaahinteeda ayaad maqli doontaan aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya wariyaal ka tirsan warbaahinta alfurqaanna waa ay igala qaybgelayaan waa mar kaliyo dhuuxa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي
marka la dhegaystayaal waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu caawo waa habeennimo axad ah taariikhda hijrigana waxa ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha labaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waafaqsanna afar iyo labaatanka bisha sideedaad sannadda labada kun iyo afar iyo labaatanka ee miilaadiga qodobada horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaan idin haynaa balse waxaan ku bilaabayaa oo aan barnaamijka ku daahfurayaa wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo noo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay duqeyn aad u xooggan oo ay ku shahiideen saddex ruux oo shacab ah ayay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada dirilbalax ee bartamaha marinka ghaza waxaana halkaas sidoo kale ku dhaawacmay dad badan oo iskugu jira dumar iyo carruur xerada albureji ay dadka barakacayaasha degan yihiin ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn aad u xooggan waxaana halkaas sidoo kale ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale sida laga soo xiganaya warbaynada halkaasi ku sugan konton ruux oo shacab riid ah ayaa ku shahiiday duqiymo kala duwan oo tan iyo subaxnimadii hore maantuu sabtiyaha ka dhacay inta badan deegaanada marinka ghaza waxaa sidoo kale ku dhaawacmay duqiymahaasi dadyow kala duwan ciidamada yuhuudda sidoo kale waxay duqeen baarlimaa ka geysteen koonfurta magaalada khanyunis ee marinka ghaza waxaana halkaas ku shahiiday afar ruux halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka ghaza war ay soo saartay saacada kahor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan shan dhacdo oo xasuuq wuxuushlimo ah afar iyo labaatankii saac aynu soo dhaafnay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday in ka badan lixdan iyo sagaal ruux halkii ay ku dhaawacmeen laba boqol toban iyo laba ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa inta badan martigelinayay deegaanaday dadka qaxootiga degan yihiin ethoobiya oo boob ku haysa xoolaha shacabka soomaali galbeed ciidamada dowladda xabashada ethoobiya ayaa weli sii wada boobka iyo dhaca ay ku hayaan hantida shacabka muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada dhulka soomaali galbeed wararka naga soo gaaraya deegaanka qabri bayax ee ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa waxay sheegayaan in ciidamada xabashada ethoobiya gaar ahaan kuwa loo yaqaana finaas ay kaxisteen boqolaal neef oo geel ah kuwaasoo ay lahaayeen dad iskugu jiro xoolo dhaqato iyo ganacsatada magaaladaasi ku dhaqan deegaanada qabla iyo dhurwaale ee degmada qabri bayax ayay ciidamo taabacsan wasaaradda maaliyadda ee dowladda xabashida etoobiya weerareen waxayna halkaasi ka kaxaysteen dhammaan wixii xoolaha ee degmadaasi yiilay kuwaasoo ay dadka shacabka lahaayeen dadka deegaanka ayaa waxay sheegayaan ciidamada xabashida etoobiya gaar ahaan kuwa loo bixiyey ka hortaga kuturabaanka ay kaxayseen xoolay dadka deegaanka muddo sanada dhaqaalaysanayeen wararka ayaa intaa ku daraya in ciidamada etoobiya iyo xoolaha ay dhaceen ula dhaqaaqeen dhanka dhulka xabashida waxaana loo badinayaa inay ku biidhin doonaan kumanaan neef oo ay horay sidan oo kale uga dhaceen dadka reer soomaali galbeed dadka ay xabashida xoolahoodu dhacday ayaa waxay sheegeen inay u dacwoodeen maamulka jigjiga balse ay ka heleen jawaab aysan ku farxin yuhuudda oo qiratay in laga dilay ilaa iyo toddoba boqol oo askari saxiifadda alqudus alcarabiya ayaa shaacisay maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay in toddoba boqol oo askari looga dilay dagaalka culus ee ka soconaya deegaanada marinka khaza iyo warbaahinta sahayuuniyadda oo sheegtay in khasaaraha uu ka badan yahay caddaymaha uu bixiyey nidaamka benyamin netanyahu saxiifadda ayaa sheegtay in howlgallada kusii lixaadsanaya ciidamada gumaystaha gaar ahaan kuwa ku sugan xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza taasna ay sababtay inay sii kororto tirada dhimashada askarta gumaystaha waxayna gaartay ilaa iyo lix boqol sagaashan iyo lix askari walow la aaminsan yahay misena ay warbaahinada gumaystaha qaarkooda qirayaan in cududa ay intaasi ka badan tahay balse netanyahu uu daaha saarayo tirakoobkan cusub ee uu soo saaray maamulka sahayuuniyadda ayaa si aada ugu baahayay saacadii lasoo dhaafay baraha kala duwan ee internetka iyadoo siyaasiyiin fara badan ay u arkaan mid xaqiiqada ka fog oo uu netanyahu ku qarinayo jabkiisa halka kuwo kalena ay u sacabtumeen caalamkanay ugu muujinayeen mid xaqiiqada ku salaysan kooxa yidaaniyiinna oo isku daya jabsiga akoonka bayden waxay saacadii lasoo dhaafay isku dayeen kooxa u dhacay internetka islamarkaana sameeyey xatooyo inay jabsadaan akoonada muhiimka ee uu internetka ku leeyahay madaxweynaha maraykanka jo bayden kooxahan oo sida xogu sheegayaan ka soo jeeda dalka iiraan ayaa waxay doonayeen in xogo muhiima uu la xidhiidha doorashooyinka dhowaan la filayo in dalka maraykanka uu ka dhaco ay u gacangeliyaan xukuumadda tehraan si ay saameyn iyo faragelin ugu yeelato labada dhinac ee doorashooyinka isku haya waa dhanka jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiinta mid ka mid ah haladaha gaarkee la isku dayayay in lagala wareego jo baiden waa akoonkiisa whatsapp waxaana la sameeyey iskudayo dhowr ah oo la doonaya in lagu hakingareeyo iyadoo fadhiimo loo dirayey dadka isaga ka agdhow ee caawiyaha gaarka u ah waxaana laiska dhiigayay kooxa ka socda shirkadaha google iyo qayb ka mid ah microsoft islamarkaana doonaysa inay adkeyso ammaanka xagga internetka ee jo baiden waa sidai ay tibaaxday shirkadda meta oo ah milkiilaha aaladaha whatsapp instagram iyo facebook waxay sheegeen f b i da maraykanka in kooxahan ay sidoo kale wadeen dadaalay ku doonayaan inay ugu dhacaan akoonada muhiimka ee xisbiga jamhuuriga gaar ahaan kuwa donald trump waxayna sheegeen in la sameeyo ka hortag adag dowladda iiraan ayaa u muuqata mid sii laba jibaarisa beegsiga ay ku hayso dhanka internetka ee dowladda maraykanka si ay faragelin ugu yeelato doorashooyin ka soo socda ee waddankaasi laga qaban doono mushaakilna ay uga dhex samayso xisbiyada kala duwan ee ku loolamaya kursiga intaas ayaan dhegaystayaal caawa ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم hagaagka markan waa dhacdooyin naga soo gaaray gobollada banaadir iyo shabeellaha dhexe qarax ayay mujaahidiinta maanta ka fuliyeen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho kaas oo lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero militariga waxaa qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay isla muqdisho ciidanka mujaahidiintu waxa ay maanta madaafiic ku garaaceen xerada ciidamada dowladda federaalka ee hiilweyne oo ah xero ku taala duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan waddada xiriirisa muqdisho iyo balcad madaafiicda ayaa gudaha ugu dhacday xerada waxaana jira khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray askarta dowladda federaalka shabeellaha dhexne maanta mujaahidiintu waxa ay howlgal qarax ah ka fuliyeen deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad qaraxaas ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda oo halkaa ku socdaalayay waxaana inta la ogyaha qaraxa ku dhintay laba askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay waxaana ay mujaahidiintu soo furteen qori iyo boosh
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين waa hagaag dowladda federaalka ayaa muddo afar bilood ah go-aan ka gaari la kiiska nin xaaskiisa ku dilay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa tafaasiil umuurta la xiriirta noo soo jeedinaya shantii bishii shanaad laba kun afar iyo labaatan koonfurta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka ahu waxa ay ka qabteen sayid cali macalin daa'uud oo ku eedaysnaa in xaaskiisa uu ku gubay guri ay wada deganaayeen oo ku yiil magaalada muqdisho sayid cali ayaa baxsad ahaa oo maalmal raadinayey ka hor intaan la qaban sayid cali waxaa xilliga la qabanayay ka muuqday dhaawac la sheegay inuu ka soo gaaray dabkii guriga uu ku qabtay luul cabdicasiis ayaa uur u lahayd sayid cali laakiin uurjiif hooyadii ku gowracane kalama harin ayada iyo sabigii ay xaamiladiisa ahayd marar kala duwan waxaa sayid cali lasoo taagay maxkamad ku taalla magaalada muqdisho iyadoo laba maxkamadood xukun dil toogasha ay ku rideen sidaasoo ay tahayna maxkamaduhu waxay furayeen dariiq kale oo hor leh kaas oo ciwaan looga dhigayey ciddii xukunka aan ku qanacsanayn waxaa u furan in ay racfaan ka qaadato hadda oo la joogo aakhirka agosto laba kun afar iyo labaatan mar kale ayaa maxkamad lasoo taagay sayid cali sidaasoo ay tahay maxkamadda ayaa xilli kale dib u dhigtay kiiskiisa iyadoo sheegtay in wakhti kale la isu imaan doono qoyska luul cabdicasiis ayaa ku adkaysanaya weli in ay doonayaan in loo toogto ninkan oo ay ku doodayaan in uu yahay gacanku dhiigle halka qoyska sayid calina ay sheegayaan in aan lahayn cid arkaysay sidaasi awgeedna wiilkooda inaan la tooganayay geed dheer iyo geed gabanba u korayaan eedaysanaha waxaa maxkamadaynaysa dowladda federaalka ah isla ayada ayaana difaacaysa maxaa yeelay qareennada u karaysan qoyska eedaysanaha ee doonaya in sayid cali uu badbaado waxay ka tirsan yihiin maxkamadaha dowladda federaalka ah halkiis oo keliya ayaa sanad barkii jiitamaya waxaana muuqata in labada dhinac waa qoysaska sayid cali iyo luul eh mid waliba dhaqaalo laga cunayo maadaama madaxda dowladda federaalka uu marar badan sheegeen in maxkamadahooda musuq maasuqu uu dillooday dadka ku dhaqan meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu waxay u cadaalad doontaan dhulka ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin iyaga oo sheegaya in halkaa cadaalad la isku hallay karo ay ka jirto laakiinse madaxda dowladda federaalka ah waxay marar badan ka hor yimaadeen arrinta maxaa yeelay maxkamadahooda ayaa noqonaya kuwa haawanaya waxaana la weynayaa dhaqaalaha faraha badan ee laga sameeyo dhinacyada dacwaduhu u dhexeeyaan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waa hagaag markaana waa xalqada labaatanaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax abdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa aalaba soo jeediyay xubintan ee dhegeysa boon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor cabduqaadir waxaa jirta badanaa waalidiinta in caruurtooda marka ay soo weynaanayaan ay ka jaraan dalqada arrintaas caafimaad ahaan maxaad ka leedahay bismillah waa mahadsantaha dalqad in la jaro waa arrin traditional ah mudday soo jirtay wadamo badan looga dhaqmaa caafimaadkana wax sal ah kuma laha marka wacyigelin badanna waa laga sameeya xagga caafimaadka oo haddad way soo yaraanaysaa marka waxaana hadda sida muuqata oo dadkay ogaadeenba in dalqada ebel leedahaba shaqooyin horay bal aan loo ogeyn la ogaaday shaqooyinka ilada waxaa ka mid a dalqada waxay soo diisaa cadhuufta waa qayb waa qanjir soo daya cadhuufta waxay kaloo qabataaba afkana qoyaanka qoyaanka afkana waa ilaalisaa afka inuu qalalnaado way ka ilaalisaa waxay kaloo qabataa sanka meesha ooga soo ooga soo duleelaba afka duleelka ah way xirtaa siis dib ugu laaban cuntadii iyo markii wax la cunayo kor bay xirtaa sanka kore ma geliso waa iyada xirta marka shaqooyinkaasay leedahay xaalado waxaa jira marka lagu taga la rabo in la jaro xaaladaas waxaa kamid a slib abnia haddii qofku ay ku keento inuu hurdo la-aan ay ku dhacdo tusaalahaan hadday soo dheeraato ay ka xirto hawamareenkii oo qofka xilliga hurdada hurdada uu soo neefta ay ku dhegto waa la jaraa waxaa kaloo la jaraa xaalad loo yaqaan hereditary angioneurotic edema waa xaalad qofka uu wada bararayo ayadana way bararaysaa kadibna waxay xiraysaa hawo mareenkii iyo cunto mareenka labadi qofka cuntona mana cunka mana neefsan karo markaasna waa la jaraa waxaa caddeyn lahayaa marka dad waxaa la waxaa la arkay ilmo ayagoo qufacaya laga jaray qufacii sii wado qufacaas wuxuu noqon karaa marka xarimo kale sida alaji xasaasiyad ama sida neef sida asma waxaa kaloo jira arrin khatara ayadana loo yaqaano eh, hemophilia hemophilia waa cunug jirkiisa xinjirta dhiiggiisa xinjir uusan lahayn hore looma baarin haddii qof aan aqoon u lahayn uu iska jaro cunugaas dhiigga ma istaaga meeshuu ku dhimanaya waana khatar arrin waxa waaye keeni karto waxaa la raadinaya wax ka daran oo dhibaato ah marka waa mahadsantihiin waa inka digin arrintaas وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
xildhibaanada baarlamaanka ayaa sheegay in dowladda federaalka ay lacago sharci dara ah ka qaadayso bulshada muqdisho maxamed cali ayaa warbixin umuurta ku saabsan noo soo jeedinaya بسم الله الرحمن الرحيم
iyagoo khudbado ka jeedinayay kalfadhigoodii maanta ayaa waxa ay ku celiyeen qayladhaantoodii kadigidda aheyd ee la xidhiirtay canshuurta xaddhaafka ah ee dowladda federaalka ka qaadayso bulshada magaalada muqdisho doodda xildhibaanadan xooggeedu waxa uu ku khatamaa laba qodob oo kale ah in canshuurta tirada badan ay soo rogtay dowladda federaalka ay tahay mid sharci darro ah iyo in shacabka soomaaliyeed aysan xilligaani xamili karin xildhibaan cabdiraxmaan rusheeye iyo xildhibaan xayle ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka inay si qaldan u adeegsato lacagaha canshuuraha ah iyadoo xildhibaan lagu magacaabo faysal uu sheegay in dowladda federaalka ay si khiyaali ah go'aan uga gaartay canshuurta ninka ganacsadahahay inuu shaqadiisa xidho oo uu bakhaarkiisa xidho waxa ku kelifayaa ma jiraan duruuf anuu ganacsadaanahay horey ii soo martay shaqooyinkan oo kale dowladdu iyadoo aan ka fiirsan waxa ay dadka ku soo rogayso ayay qaraar iska gaadhaa iyadoo aan la tashi ganacsatada la samayn rugta ganacsiga la samayn wadatashi bay intay qol galaan bay wax isu sheeg sheegaan sweden baa sidaa laga lahaa maraykan baa sidaa laga qaadaa east africa laga qaadaa waxaasay isugu sheekeeyaan iyagoo aan ka warhayn dakhliga ninka ganacsadaha soo gala marka ninka ganacsadaha duruuf baa ku kaliftay cidnana amar kama qaato inuu shaqadiisa joojiyo inta qolo meel gasho inay riyooto oo ganacsatada wax dhib ku ah ay keento bajaajleydu inay shaqadooda joojiyaan maxaa ku kalifay ma waxaan odhan karaa siyaasad baa ku kaliftay ninku bakhaarkiisa inuu xidho maxaan dhahnaa ma siyaasad baa ku kaliftay ma cid baa ka dambaysaan odhan karaa maxaa arrinta loo majara habaabinaya oo meel aanay ahayn madaxa loogu gelinaya mid waxaan waxaan maqlayay nin leh jabuuti maraykan sweden war dhaqaalaha qofka soomaaliga uu haysto weymisaa kan aad ganacsatada u taqaana muxuu haystaa boqol kun buu haystaa konton kun buu haystaa laba boqoloo kun buu haystaa waxaasaa ganacsato ku ah waxaasaa dhaqaale ku ah qofka shicibka ay muxuu haystaa hal doolar maalintii dakhligiisu ma ma dhammaa marka intee saaraysaa cashuur
c t a cashuurta la yidhaahdo sida dowladdu inoo sheegtay waxay cuskatay qaraarkii soo baxay dowladdii hodhexe ee kacaanka qaraarkaasi wuxuu waajabinayey waxyaalo gooni ah oo bulshadu iska bixin kadho waxyaalo gooni ah oo bulshadu iska bixin kadho ayuu waajabinayey hadda laakiin waxaa muuqata in dhammaan wax kasta oo muxuu ahaaye laga qaadayo v t a-ga ay ka mid yihiin biyihii ay ka mid yihiin mxuu ahay caafimaadkii ay ka mid yihiin waxyaalihii duruuriyaadka ahaa adduunka sidaa og tihiin waxyaalaha ah asaasiyaadka oo caafimaadka bulshada biyaha iyo korontada ay ka mid yihiin waxaa adduunka bixisa dowladda ayaa waa safaysa ay dowladnimadu bixiso marka in duruuriyaadkii laga qaado v t a runtii arrintaasi waa arrin u baahan in dib loo fiiriyo culays baa ka imaanaya hodhow inagu soo noqonaya sababtoo ah waxa weeye qof labaatan doolar caafimaad ku bixinayey oo dhici karo labaatankaa doolarba inuu haystay haddii la dhaho v t a baa kugu waajibay oo laba hal doolara ama laba doolara inuusan awoodin baaba dhici kadha qofku danyar iska yahay waxaa dhici kadha qofka qutub duruuriga soo iibsanaya oo maalintii shan doolar soo shaqaystay oo shantii doolar raba inuu ku soo iibsado waxyar oo noloshii ku dabiran lahaa in la dhaho hal doolar iyo barbaa v t a ya marka arrintaas inaynu dib u fiirino oo waxyaalaha duruuriyaadka ah iyo caafimaadka bulshada oo ay ka mid tahay iyo waxbarashada in iyadana dib loo eego hodhow culays baa ka imaanaya waxay imaanaysaa in dadku kacdoon uu ka yimaado waxay imaanaysaa in la bixin waayo waxay imaanaysaa mararka qaarkood in maadaama waxaan regulationis cashuurna sideedaba laba qodob baa in la bixiyo bulshada sababo ah waa daahfurnaanta maaliyadeed ee kalsoonida lagu qabo dowladda waa qodobka koowaad waxaan inay si saxa u maaraynayso meel saxa tegayso waa qodobka koowaad qodobka labaadna waxa weeye raalli ahaanshaha bulshada qofka nin wixii raalli u ku yahay bixinaayo waa ognahay regulationska cashuurta iyo waxyaalahaas inaysan ahayn ee meel saxa loo marin tuubooyinka meelaha ku taagtaagan oo canshuuraha aan sharciga ahayn oo dabka loo xiray oo ganacsatada laga qaado warkeedaa la rabaa in meel la saaro waxaad u malaysaa dadka qaarkooda ee xildhibaanada inay ka warwareeganayaan mudana godoomiye xildhibaanada sharaftale tuubooyinkaas in lasoo xiraan rabnaa canshuurtaas baadaa la qaadayo meel ay ujeedda aan la aqoonin inay wasaaradda maaliyadda toos u aaddo midka dekedaha la faramaroorsay ha noqoto iyo midka isbaarooyinka waddada taalla ha noqdaan waxaan rabnaa qasnadda dowladda inay ku dhacdo waxa laga qabtana aan aragno canshuurta waxaa loo qaadaa in dalku lagu dhiso laamiyaal la dhiso waxay barashada lagu kobciyo maalin walba waxaa naloo sheegaa mudane godoomiye maclimiinaa la qoray meel ay ka shaqeeyaan annaga ma aragno waddankan raas kambooni ilaa raas caseer waxbarasho lacag la-aanaa la qaadan jiray xildhibaanada sharafta leh maanta in la soo daliilsado sharci kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii dalkan loo isticmaali jiray dalkan wax badan baa isbedelay federaal buu noqday xukuumadda waraabaa la yidhi waraabe wuxuu yidhi hooyaday hadday nooshahayna naaskan ka nuugaa yidhi markay dhimatana himbaheedaa cunaayaa dowladihii hore in la aflagaadeeye la yidhaahdo digtaatoriyay ahaayeen markii loo baahdan sharcigeeda intan la keeno la yidhahdo sharcigaa siddeetan iyo afartiiu soo baxay warkaas isma qabto hana laka daayo xildhibaanad xaawo sokor ayaa tilmaamtay in dowladda federaalka ay qaada lacaga ka baxsan canshuurta sida tan isbaarada ee gaadiidka looga qaado waddooyinka iyo kuwa la midka ah halka xildhibaan saadiq uu sheegay in la musuq maasuqo lacagaha laga soo qaado bulshada adeegyadii dowladda u haysay bulshada oo in loo gacangeliyey qaraabo iyo shirkado gaara kuwaasi oo ka dhigay hay-adihii dowladda kuwo lagu ganacsado iyo qalfoof maran oo magacuyaalah labo in awaamiirta dowladda ku soo rogtay ganacsatada ku keeneen khasaaro maalideed oo hor leh taasoo aan ula jeedo ganacsatadu waxa ay fuliyaan amarka dowladda hase yeeshee dowladda dhankeeda waxba kama fulaan maxaa canshuurta loo qaadaa haddii lacagta canshuur bixiyuhu ay ugu dambayntii ku soo aruurayso ama ku soo dhammaanayso jeebka shakhsiyaad siyaasiyiin iyo madaxda sare ee dowladda musuqiina aad arkayso inuu bannaanka yaallo oo aanan qarsoonayn
dhibaatada shacabka soomaaliyeed ay qabaan waxaana ka mid ah canshuuraha la bixinaayo ma ahane lacag dheeraadaa jirto ani hadda waxaa ii qoran lacag dheeraad ah oo ah dekadda saddex boqol iyo lixdan inay dheeraad ku tahay canshuurta la bixinaayo gaariyaasha gobollada ay aadaan laba boqol iyo konton doolar ay dheeraad ku tahay degmo meel la leeyahay oo bakaaro ay ka mid tahay oo toban doolar lagu qaado shacabka soomaaliyeed ayagaa dhiban dhibana waaye maalin walba ganacsataana soo wacdo ganacsatada soomaaliyeed ayaa meeshan lagu fadhiyaa canshuurahoodaa lagu fadhiyaa qaaraanka laga qaada ayaa lagu fadhiyaa haddaanan ayaga wax bixinaynin qof wax bixin doonta ma lahan dhammaan waxaa codsanaynaa inaan la siyaasadeynin arrinkaas saasay noqoto bulshada magaalada muqdisho ayaa la dhiban canshuurta xaddhaafka ah ee dowladda federaalka ku soo rogtay taasoo ay u dheer tahay dhaca iyo dilka ay ciidamada dowladda federaalka ku hayaan shacabka maalin ka hor ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu saddex kun oo shilin darteed u dilay aabba danyar ah oo xaas iyo afar carruur ah noloshooda la tacaalayay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين
hagaag markaana bay wilaayadda islaamiga ee bay ayaa guddi xalin ah u dirtay beelaha dabare iyo tuningeelwaay oo ka mid ah beelaha dega wilaayada bay beelahan ayaa isku haystay siddeed iyo toban ruux oo beelba beesha kale ay sheeganayso in ay iyaga ka tirsan yihiin muddo kulamo wada tash iyo waraysyo ay socdeen kadib wilaayadda islaamiga ah ee bay ayaa xal ka gaartay arrinkaasi kadib markii ay u bandhigtay shareecada islaamka xaflad arrintaasi lagu soo afjarayay oo ka dhacday degmada buulafulay waxaa ka soo qayb galay waariga wilaayada islaamiga ah baashi xamse abu jacfar iyo odayaasha beelaha isku haystay ragga sideed iyo tobanka ruux ah ugu dambayn waxa ay wilaayadu go'aamisay in raggaasi la isku haystay oo gaaraya siddeed iyo tobanka ruux ay ka tirsan yihiin beesha dabarre dhib iyo dheefna ay la qaybsanayaan arrinkaas ayay ugu dambayntii beelihii ay ku heshiiyeen waxaa la soo saaray bayaan arrinkaasi looga hadlayey waxaana akhriyey guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah ee bay maraaq cabdirasaaq macalin xasan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون ujeedo caddayn go-aan laga soo saaray dad ay isku haysteen labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare lix iyo tobankii bishii labaad kun afar boqol afartan iyo lix hijiri waxay wilaayada islaamiga ah ee bay guddi u saartay xalka gaarista khilaaf dadeed kaas oo u dhexeeyay labada beelood oo walaalaha ah kuwaas oo kale ah beesha tuni geelwaay iyo beesha dabare wadahadal iyo gorfeen waraysi iyo baaris xeel dheer kadib guddigu wuxuu go-aan ka gaaray isqabqabsigii beelahan aan kor ku soo sheegnay go-aankaas oo u dhacay sidan soo socota go-aanka guddiga dadka laysku haysto oo magacyadooda kale yihiin kow xasan weedow cali labo bita maamow cibdiyow saddex caliyow kuusha maamow afar beensal caley dooyey shan mallow bita maamow lix maday bita maamow toddobo maxamed weedow cali siddeed ibraahim weedow cali sagaal kuulow shaambur cusmaaney toban cabdi kuulow shaambur kow iyo toban sheekh gaab kuulow shaambur laba iyo toban ibraahim boobow cali saddex iyo toban cabdi xumow cusmaaney afar iyo toban ibraahim xumow cusmaaney shan iyo toban ibraahim xasan cusmaaney lix iyo toban mucalim yaro kuusha maamow toddoba iyo toban boorow caley dooyay siddeed iyo toban eenow bita maamow inay dhaqan ahaan iyo xilfi ahaanba ay yihiin dabare inay dhib iyo dheefba ay la qaybsanayaan dabare in la joojiyo isqabqabsiga go-aanka kadib ciddii xilfi galaysa go-aanka gaariddeeda waxaa leh odayaasha dhaqanka ee labada beelood oo walaayadana ay ku waafaqdo in loo hoggaansamo go-aanka guddiga fiiro gaar ah go-aankan waxaa ku waafaqay guddiga wilaayada islaamiga ah ee baay oo wakiil ka ah xarakada shabaabulmujaahidiin saxiixa odayaasha labada beelood beesha tuni geelwaay kow malaaq xuseen cismaan dhaayow labo xasanow eenow yarow saddex yarow owliyo afar garaar madyarow maamow shan cabdiyow bogsiyow mad ibreen meesha dabare kow ugaas aadan daarow xasan labo maxamed nuur cali nuur saddex ibraahim xuseen caymooy afar caliyow aadan xasan shan madnuur madyare borow saxiixa guddiga kow malaaq cabdirasaaq macalin xasan labo ugaas ibraahim mad isaaq saddex malaaq sheekh nuurow maadey saxiixa wilaayada wabilaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa malaaq cabdirasaaq macalin xasan waxaa madasha sidoo kale ka hadlay odayaasha labada dhinac aan ku horumarno odayaasha beesha dabare bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ama bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah ilaahay mahadsan arrintai dhowr maalmood aan fadhiini ilaahaynu gebagabaashi sida qiimaha le nu dharo galeen oo dadkii walaayada sanuundurti oo guddii masalaahda ugu heen ilaahayga mahadsan insha allah si faylan oo ka dhammaatay dadkii liska heshidiinna insha allahu sida shareecada tilmaan kartii oo loon xukumi sidii onan qaadani wal alwali saga bahi shirka agna diyaaran agna insha allahu iyadana aan iswaafaqnay alxamdulilah wala dhibaata agsaganagadan insha allahu ilahay mana tusaa manase jarfida sidii macnaha gudda masaalaxada noo xukmi oon qaadan xukunkaak baaqina fariintii beele isaashidii may agyaana in walaalnimada hortaba walaala ogyaheen walaalnimadii laxoojisa isqababsiga intoo ka dhammaaday cuur xaranaan iyo wanaag in arintii laga dhamaashay in luunqaadada caloolxumo dambe iyo war dambe insaan naganaya sidii walaalin hortaba loon ogyahay in loon ogaado insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعليه وصحبه وسلم إن شاء الله تعالى كلي سدا مغليشتانا ولي خلاف أغجري دانك رير توني إيو رير دورة إلهي إذن كزمي سوغاتا إن معلنتي خلافك يقوهي ودمادي إن شاء الله تعالى ما وانا لمضى ها يقول سيشي دي داركت ما وانا لمالك دهوشي لي وقبصد إن شاء الله ولايدي إن الله بركاش إسلام كان قاعد يذكر الله قويلة ما دام ولا ولي ونساق مصر أغمي معلنتي جري إلهي إذن كزمي سوغاتا دمادي waldhibaato ag kolley horeyba maana dabara iyo tunita digil horeyba isla ogyahan islaam isla ogyahan kadibna digilba isla ogyahan wal dhibaato ag teegu nimid laakiin weli soo tufaahu galiga insha allahu tacaala maalinta dhamaada ilahay idinkaas insha allah haddii beesha dabara aad tihiin adinka go-aankan si duuduuba u qaadata si dadduub aan u qaadan waan ka faraxsan iyadoo aan ka faraxsan maana dad walaalayaalkan ay qalbano humaa iska jariba dhamaati iyadoo aan ka faraxsan insha allahu taala in waa arrinta arrinta dhamaata intii juhda ka beestay maalihi hawr jazaahu llahu khayr aljazaa walaayadii iyo wakiilanka agi sheekh xamse abu jacfar mebalina jazaahu llahu khayr aljazaa guddi oon hogaamiskadi iyo masaalaxada aguhin mebalina jazaahu llahu aljaza ilaah siin barakaashi go-aanka maadaama aysan gooystana wanaag ka dhaladi insha allahu taala mebalina weli damboosho qabiilada agyana weli suhtufaa u galmeemana sharci boo yaala ilahay idinkaas in sida loon kala bahe wanaagayna dara ilahay idinka insha allah kuwaas waxay ahaayeen odayaasha beesha dabarre markaana waa odayaasha beesha tuni galwaay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله الرحمن أولا إلهي مهدي عليه تبارك وتعالى عليه نعمه يمكن فرع بدن نسي yang mahadnagaana bacd alxamdulilaahi intaas ka bacdama yang mahadnagaane odayaashii walaayadii iyo saraagiintii oo insha allahu dhaxdaana ka jireen masaaladii sababtee insha allahu dhaxdaana aan ka jireen ose khayrna ninka dhammaayeen warkii oo ka qanacsana lamada jaanib jazaakum allahu khayran hasiinlana arrimooyinkiinisu guud ahaan isla qaadani se hadda insha allahu amiirkani dul akriyay warqada iyo baha ayti intaas ka bacda insha allahu raxmaan mayka darafada yar se hadda deegamada iyo mayla raayo isku qobsuga dadka suguud baniaadankan aan dareemhana ama suguud mayla raayso bulshooyinka maylaha aramadaasay ini jihaadkii suguud aan dhaabacmaas yaa aaminsana maylaha aramadaasna suguud ini lahangaabi harakada iyo mayla raayso walaayaadkana insha allahu aramadaasi lanoo ka afjara lahay ama deegan haddii nagada haddii nagada insha allahu raxmaan haddii dad nagada intaas insha allahu raxmaan iyo arafadi may kale insha allahu raxmaan ka dareey ilaahay tabaaraka wa tacaala qur-aan shay lanin bandhigi may la raayiso masaalada iyo na ka ganacsagna shay haddii una xildheeri iyo ama una ka gabna ma'e madi insha allahu ramaan intaas iyo ka gaabsade wabilaahi towfiiq إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخياري تاشي مرخربو أرنتي ساوريكتي أرنتي أقودي نانا مصلحاشي سي ولايد أو سي إسلام لما مسلم لما دين إلهي ولينا نحكم لنا مصلحاشي ولا ليا كناو سيديو ولا لان أغنى ولا دب أكل درينا وكجير ملي أون ميشي هرتب هلفا أو كنا أو كنا أو هيو نغني haakana wal kale inta ka yarmale una isow sidii oo walaalaan agna qaraabada inayna goosho ma ag diinta bananoon ka shaagi sidii oo qaraabaan agna waanana kafeyna alxamdulilah nabad ifyaawanoo ka qabna qalbahumo kale quusumo kale maga qabna diinta islaamkao geena naga maslahaasha dhib kale jarmale meeshii una aawkuna awowkuna hilfaa la galiya unana hortaba agooni haakana agna wabilaahi towfiiq adduunyada wal un horbahan dayrinhaan aragne horleynayn jireen aragaalah tangeega ilaahay amahadaada tangaroog waanaatana sidii maamulka yoonay harakada ninka nay maslahaaytilay maslahadii qaadani ogolna ilaa may un hor aan aragnaa horleynayn jirtay hadde dad oo lanko anhayne balaan anhayne balaani gablaleyn anhayne magal ee oo qabiil ee liska haysada laleeyey geega aragahayne anna sagaalunga koo ku jira horma aragna ila horleynayn jirti maldeere maalintoole maldeera hadda sharag leylka maamule maada geeg hisma eh sharagna landiidaa uma jira ugu dambayntii waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee ba'i sheekh xamza abu jacfar
يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون marka ugu horreysa allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa nasiyey nicmooyinkiisa faraha badan le aanan soo koobi karin intaas kadib walaalayaal go-aanka waa kan ugaaska uu noo akhriyey waxaad la socotaan beryahan mashquul iyo shaqo in lagu jiray dowradii hore kadib wadahadal iyo niqaash iyo dood dheer ayaa meeshan ka dhacday guddigaas ayaana hogaaminayo arrintaasi daadi'inayey dadkan ayaa la isku haystay meesha fadhiya labadan beeloodoo walaalo aha ah ayuuna u dhaxeeyey isqabqabsiga ishaysigaas inta badan yacnii dadku waxay isku haysan jireen xoolo iyo dhul iyo waxyaabo la mid ah laakiin maanta waxaa dhacday oo jirtay in dad la isku haysto yacni waxaan dhacaynin inta badan ma jiraanba wax badanaa la arkaa oo dhaco xalkoodii haddii kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala loo celiyana waa uu fududaanaya ilaahay waxaan ugu mahadcelinaynaa subxaana wa tacaala in xalkii uu noo fududeeyey anaga oo tix raacayno shareecada islaamka maxaa waafaqsan ama say tahay oo dadkan lagu xallin karaa allah ayaan ugu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala intaana waafajiyey intaa kadib ikhwaanii hadalkayga waa koobaya insha allahu tacaala waxaanu ku soo koobayaa anagu maadaama aanu nahay dad muslimiin ah oo ilaahay subxaana wa tacaala diinulislaam noo doortay waajibaad ayaana saaran gaar ahaan dadka hogaanka ah oo reeraha dhaqanka macnaha reeraha hogaanka u ah iyo mas-uuliyiinta si guud ahaaneedba waajibaad iyo taklifo gaara ayaa saaran muslimiinta si guud ahaaneed waajibaadka saaran waa ay fara badan yihiinoo laakiin hadda waxaan ugu gon leeyahay gaalo ayaa nugu soo duushay oo dhulkeenii qabsaday aniga oo dad isku haysana oo dhul isku haysana oo adduunyo iyo wax liito isku haysana ayaa dalkeenii la qaatay anagaa isku mashquulsan dalkiina waa la inaga qaatay anagaa isku mashquulsan ummaddeeni diinta ayaa laga saaraya anagana waa isku mashquulsannahay dadna anagay nugu mashquulsan yihiin sidii dadnimadeena ay meesha ugu saari lahaayeen oo karaamadeenna ay ugu ciyaari lahaayeen diinka ay nooga saari lahaayeen dhulkeennana ay u boobi lahaayeen oo ula wareegi lahaayeen qadiyaddaa waxaa loo baahan yahay dadkii odayaasha ahaa oo ummadda horjoogyaal sheedi ahaa oo ugu waaweynaa odayaasheedii ahaa hogaankeedii ahaa inay ku buraaragaan li'anna waxaan hogaanka uusan fahamsanayn ama sheekhu uusan fahamsanayn dadka kale inay fahamaan ama ay ka dhiidhiyaan waa ay fog tahay waxaa loo baahan yahay marka dadka odayaasha ah oo hogaanka dhaqanka ah oo nuqabada walaayaadka ah inay u kacaan sidii ummaddan loo xorayn lahaa intaadan dhul u raadinin dad badsina aadan raadinin waxaa ka horreeya ummaddan diinkeeda inaad u badbaadiso ayaa ka horreysa qof kasta waajib ayaa ka saaran ha loo istaago gaalka sidii dhulkan lagaga dafcin lahaa qadiyadaasi ha lagu buraarigo sidii ummadda lagu tusin lahaa gaalkaasi loogana istaagi lahaa in dalka laga saaro o laga xoreeyo ha loo istaago insha allahu tacaala qodobka labaad waxaan dardaarmayaa nima yahow dad muslimiina ayaa nahay islaamka wuxuuna amrayaa diinteena islaamka xaniifka waxayna amraysaa ummadda muslimiinta inay nabad ku wada noolaadaan in daraska la ixtiraamoo la sharfoo la dhowro in martada la ikraamoo la sharfo intaasoo dhan waa waajibaad iyo awaamir rabbaani ah ama rasuulkeeni calayhi salaatu wasalaam uuna amray oo nusuusta waxyaanka ku timid waxaa mar kale aynaga rabaa daraska inaan dhowrno aan ixtiraamno hadduu qabiil yahay daraska iyo hadduu fardi yahayba waajib baa naga saaran ixtiraamkiisa iyo dhowradiisa inaan waajibkaasi aan gudano waa qodob qodobka labaad oo la inaga rabo waxaa weeye ragga mas-uuliyiinta ah mas-uul baa la yidhaahdaa mas-uul waa nan wax la weydiinaya waay waxyaabaha lagu weydiin doono waxaa ka mid ah dadkii mas-uuliyaddan kuu dhiibtay ee kuu doortay in aad hoggaan u noqoto kuu doortay maxaad diintoodii maxaad ka fahansiisay diintoodii haa maxaad ka fahansiisay baahanahoodii maxaad u qabatay kan intaasoo dhan soo-aalo kuu yaalla waay waxaana ugu weyn uguna horeeya mas-uuliyadda diinta waxaa la igana rabaa marka raggeena odayaasha laga rabaa in mas-uuliyaddaasi ay tunka u ritaan oo nin kasta iska xil saaro ummadda uu mas-uul ka- ka yahay sidii jahliga ay ugu bixi lahayd awalan nafteena inaan ka xorayno jahliga mar labaadna ummadda aan mas-uulka u nahay in aan jahliga ka saarno inaan u istaagno haddii uu yahay barashada qur'aanka kariimka ah haddii ay tahay towxiidka oo een, muxuu ahaa masiirkeena islaamnimada iyo iima- uu ku xiran yahay macnaha islaamka iyo kufriga meeshu lagu kala bixi lahaa waay towxiidka marka dadkan sidii jahliga loogu saari lahaa inaan u istaagno ugu horrayso towxiidka in la fahansiiyo rabbigoodii la baro diinkoodii iyo nabigoodiina la baro calayhi salaatu wassalaam waxaa intaa ii xiga kuna soo gebagabaynayaa een, dadka mas-uuliyiinta ah waxaa la idinka rabaa mas-uuliyaddaas inaad cadaalad ku samaysaan ummad badanaa idin hoos joogto Ee, maalin kasta waxaa laga yaabaa qaaraan baa lasoo qaadaya kan baa la waxaynayaa gar baa la galayaa loo fadhiisanaya islaaxaa la samaynayaa shaqo badan inaad ku jirtaan shaqadaasi waxaan rabnaa in asal aad uga dhigtaan cadaalad iyo ilaahay kitaabkiisa in loo celiyo haddii jawr lagu sameeyo ama waxaan kitaabka allah ahaynba lala aado kufri iyo gaalnimaa ka imaanayso waxaa la igana rabaa marka in cadaaladda aan ku dadaalno ilaahay kitaabkiisana aan waafajino garta iyo muxuu ahaa qadaayaadka aan galayno insha allahu tacaala jazaakum allahu khayran kelmada intaasaan kusoo gebagabaynayaa wabilaahi towfiiq
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
markana kenya ciidanka kenya ayaa dilal iyo afduub ka geystay wajeer oo ka mid ah dhulka n f d ee gacanta kenya ku jira waa kan cabdisamad oo warbixintaa noo qaadaa dhiga بسم الله الرحمن الرحيم
dhulka soomaaliyeed ee ay kenya gumaysi ku haysato kama suulin weli inuu u muuqdo dhul aad u dibdhacsan oo uu muuqaalkiisu ka tarjumayo heerka uu gaarsiisan yahay dhibaatada ay dadka soomaaliyeed ku qabaan xukuumadda nairobi inkastoo dilalka iyo afduubka ahaayeen kuwa caan ka ah dhulkaas haddana waxaa labadii toddobaadii ugu dambeeyey waqooyiga wajeer laga dareemay inay soo badanayaan dhacdooyinkaas toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya ciidamada kenya iyo maleeshiyaad la shaqaysta oo soomaali ah ayaa dilay saddex qof waxayna afduubteen tobanayo qof oo kale aniga oo ah xildhibaanka waqooyiga wajeer ibraahim cabdisaney taariikh labaatin waxaa dhacday laba dhalinyaro ah u socotay butey weliba mid askaar doonanay motorbike saarneed ina dhexda loo istaago oo saddex gaari oy ciidanka oon dharka caadiga aan xirnayn ay ka qaateen eh, bikibikigi labada ninna ilaa ay haddada ay maqan yihiin Eh, taariikh labaatan iyo laba haddana in ajaawo lasoo weeraray habeenkii nin la dili ninkaasoo ah daadow cadow maxamed iyo ciise buule maxamed afduubka hadda saddex baa nooga maqan ciisaha ciisaha eh, ciise buule maxamed iyo axmed cumar maxamed iyo mid dhalinyaro ah oo s- kaa doonanay maxamed cali maxamed saddexdaas ayaa maqan waxa dhibkaas geystani waa dowladda booliista caadiga aan ahayn dilkii ugu dambeeyey waxaa loo geystay toddobaadkii tagay nin ganacsada ah waxaana falkan lagu eedeeyey ciidamada kenya dhibaatadan wajaar maanta uguma horrayso hadda ka hore masaajidkaas eh, masaajidkii weynaa sariira ay ka dhacday nin maskiin oo beer iska dhex jooga meel alaab washimaan leh yaa laba saac habeenimo la dili mar labaada saas dhacday iskuulka saas oo kale lagu dili walaalayaal maanta gaaladii kelix imaanaysa soomaaliya wehlin haysaa gaaladan maanta soomaaliya u kaalmayn haysaa ilaahay markaan ka cabsano walaal meeshkaa nala dhigaa kaas mo soomaali ma aha muslimna ma aha islaamnimadan waxba kuma laha intaas waxaa dheer afduubka iyo raafka oo ay ciidamada kenya si joogto ah uga geysanayaan waqooyiga wajeer xaaladuna waxay hadda maraysaa in dadku qabiil qabiil uga qayla dhaamiyaan arrintan wiili shayna naga maqnaayeen baa weli daba socona oo tobanka ahaayeen wakhti waanu qabanay wakhtiga asaga ahayna weli waxaa ka dhiman afar beri baa ka dhiman waxaan anigoo lii leeyahay gabdhaheeni hoogta madax ku wataan kudda asay bay madax ku wataan ilmihii yaraayeen bay ohnayaan cabayaalkaan aan weli habeen dhaar aan kur fadhinaa oon kurtaagannahay oo meelaan geyno aan garanana waxaan doonaynaa haddii nimankaa la soo sii daayan waayo oo inagoo wadiin aad keen waasiin waa isku kalbaxaynaa waad annaga wiilal baa naga maqan Eh, wiil baa libaaxlow laga soo qaaday oo kale gudka lagu soo halgaaday Eh, dembi aan soo qabin labaa balanbalaa laga qaaday kuwaa saxarsan ilaa had kuna waa lala kuwaa liin laga qaaday ilaa saacaddan waa lala ku kalaa nuunow laga qaaday waa lala yahay ilaa saacaddan kuwaa lagu dilay meeshan waxaan leenahay oo aan sheegaynaa sida runtii Eh, aad uma hadli kari maanta maxaa yeele nin cidiisa joogo ilmihiisa dhex joogo yaa la qaada daflasiga kurkaa laga gooye kurkii waa meel la dhige ku kalaa la qaada ilaa saacaddan god baa lagu ride annaga haddaad rabtiin inaan qoryo qaadanow qoryo waan qaadan doonaa shuftana waan noqonaynaabo shufto idinkaan ugu wadiina shufto waan noqonaynaa ciidamada kenya ayaa bulshada wajeer ula dhaqmaya sida xoolo ay leeyihiin oo kale waxaana ay ku hayaan argagax joogto ah laakiin shuqul macnaha dad un sidii terrorist ina dad un laska la qaada la xaniba meelaha layskaga haysta akhrabkii ehelkii ay ka dhasheen ay la xiriirinin waa mid aan sharciga aan waafaqsanayn waa mid aan ogolaa karin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
muuse suudiye lexow oo ah dagaal ooga reer muqdisho dhibaatooyin u geysta haddana ka mid ah aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ayaa weerar afka ah ku qaaday maamulka puntland wuxuu sheegay in maamulka puntland uu lacag ku qaato shaqaalaha ugu badan ee u diiwaan gashan marka laga hadlayo si guud maamul goboleedyada sidaasoo ay tahayna uu weli qaylinayo waxaana uu tilmaamay inuu yahay maamul iimaan daran waxa uu sidoo kale ku eedeeyey inuusan la shaqaynaynin dowladda federaalka
horta waa bambo oo dadka keena ku qarxayso meel kale ay ku qarxayso ma leh waxaad diidan inay dowladda la shaqeeyaan waa puntland anaan qarigay shirarkii la wada qabto shirarka la wada qabto ayagaa inay kasoo qayb galaan diidan cid wax ka qaban kartana idinkana idinkuma jirto anankana nuguma jirto inta kale dad isheysteesto waa waa jiraan taas waa taas waxaa soo hirtay doorasho dadban anakoo isla jirnaa labada aqal aan go'aaminay in laga gudbo qof gacanteeda cishotana nuguma jirto kulli gacantaan wada taagnay waa ansixinay waxaa kuu soo hirta dowlad goboleedyada kale oo isu tago mid walba qulubka ka taagan ayaga iyo dowladda inay xalliyaan maahane sanataradayna ma xalli karo hadda nin guddoomiyaha inta ka eh iyo aniga hirshabeellaan ah labada gobol ayaa isaysto xallima karin aniguna ma xalli karin dadka kalena sidoo kale waay doorasho qof iyo coda ay u socotaa horta doorasho khilaaf dadka madaxda ka ah dowlad goboleedyada dhexdooda inay ka heshiiyaan iyo akhyaartooda ayaa laga rabaa qaraabadan isdildilayso meel walba waa jiraan cadow kaloo isku dirana waa leeyihiin ayagana ayaga iyo cadowgaas dhexdooda ma geli karno ayagaa waxaa la rabaa maskaxdooda inay ku kala socdaan waxaa soo hiray oo la dhaqaale laga gooye ma jirto puntland toddoba boqol iyo konton ay shaqaale ahaan lacag ku qaadataa aniga gobollada ka soo jeedo dowlad goboleedkeyga waxaa wax ku qaataa boqol iyo konton waa boqol iyo konton ogaada waxaa ku xigo galmudug laba boqol iyo konton ay ku qaadataa waxaa ku xigo koonfur galbeed shan boqolay wax ku qaataa waa shaqaale kaliya waxaa la rabaa marka qoftii sedboob qabtay haddii haddana ay xaqiraad qabto iyo imaandaro meel la geyhayo ma naqaan anaka gobolkan shan malyan aa degan xaquuqay leeyihiin male dadka waa nabadgelshaan waa soo dhoweeyaan madaxay u saaran yihiin aniga iyo nama kala jeclo iyo ninkii meel kale ka yimi waa la xaqiraa waa la xogtaa xaqooda lama ogola
kaasi waxa uu ahaa muuse suudi geeska kale cabdi qaybdiid oo ah dagaal ooga dhibaatooyin ka geystay soomaaliya haddana ka mid ah golaha sare ee baarlamaanka dowladda federaalk ayaa tilmaamay in golahoodu aanu qaban shaqooyinkii looga fadhiyey waxa uu sheegay in shaqadoodu ay ahayd inay u dhexeeyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka saasoo ay tahayna maamul goboleed kasta uu si toos ah dowladda uga dhammaysto waxa uu rabo wuxuu muujiyey inaysan howshoodu sidii loo rabay aysan u qabanaynin sidaasina ay ku noqon karaan qaa'iniin waxaa weeye xukuumadda ama dowladda dhexe federaalka ah iyo dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka ah oo iyaguna iyo muxuu ahayday maamulada degmooyinka waa saddex qaybood weeye arrimahaas marka laga hadlahayo kulligood waxay ka hadlayaan tilmaan waxaa ka bixinaya dastuurkaa ka bixinaya dastuurkii ku-meelgaarka aan haysanay kulli wuxuu ka bixinayaa tilmaan buu ka bixinayaa waxaa markaa isweydiin leh muxuu ahayday aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaa qodobka leeyahay toddobaatan iyo koobaad waajibkiisa koowaad waxay tahay wuxuu wakiil ka yahay dowlad goboleedyada annagu yaan wakiil uga nahay weli meelihii aan ka nimid annaga maxaanu haynaa maxaan ka turjunaa maxaan mas-uul uganaa dastuurka ku-meelgaarkaa nidaam buu dhigahay marka la rabo dastuurka ku-meelgaarka in wax laga bedelo waxaa jira hab loo maruu rabaa hab wax looga bedelayo arrin waa arrin farsamay ahayd oo guddi baa loo magacaabo arrimaha farsamada iyagaa iska leh arrimaha taabanaya masiirka ummadda ama siyaas arrimaha siyaasadeed waxaa weeye wadaxaajood siyaasadeed in laga galay ayaa dastuurku tilmaamahaya marka waxaa markiiba soo laabanaya yaan annaga yaan wakiil ka nahay meeshaan dowlad goboleedyadii annaga aan ka nimid ma jira dowlad goboleed ku xiran meeshaan ma jiro cid wali waa timaadaa waxay u aroortaa xarunta dhexe madaxda sare aadaan danahooday ka dhammaystaan halkaasay wixii mashaariicah hadday dana tahay dadkan markay tagaan deegaamadoodii waxaa la weydiinayaa maxaad u soo qabatay annaga maxaan soo qaban maxaan sheegaynaa ma waxaan u noolnahay inaan mushaar kaliya qaadanno aqalkuse culays ma ku yahay soomaaliya jiritaankiisu aniga waxaan leeyahay aqalkaani dowladdaani waxay u baahnayd dowlad dhexe oo dowlad maaragtay sidii lagu yaqiinoo ahay dowladda dhexe meel ay kulli gobol ilaa degmo iyo intay ka dhex dowladda ay maamulaysay hadda ma muuqataa sidii inay socoto federaalna waa sheeganaynaa dastuur qabyaa oo hadba beji lala soo kacayo hadba beji lala kacayo hadba beji la keenayo yaana anagoo khaa'imeyntayaana ka mid noqon
ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي guud ahaana dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa waxaan u mahadcelinayaa wariyaasha igala qayb qaatay barnaamijka iyo kuwa soo saaristaba gacan iga siiyey inagoo isku duubanba sidaas iyo fii amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هداني إلهي بعيدا